shirku walan ku hadalaya qiimeynta khataro amniga ee bulshada degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo welibaa ku qayb galaya saraakiila amniga maamulka degmada iyo qaybo shalduwan ee bulshada magaalada inta shirkuusa dareeriya welibaa ku qayb galaya furitaanka kulanweynaha laka ansixiya iyo xoq uruurinta laka sameeyay khataraha amniga ee ku jara wallaweena iyo baahiyaha ku jara sidii walanku qowada lahaya waxaana kumid bulshadaya ku qeybgali kulanka iyo hadhawaayana iyo kala shaqeeyan hay-ado amniga iyo ciidanka si lan hela nabada
geeg horta wali farxad weyni ah un ogamo isahaysana dhammaantaan reer wallaweyn maal dowladana inuuna ka shaqeeyahayna horumarka deegaankan dadka haddii oo mayl eraay gaalnyo in isqobsana oo hal dhinacna hanin wada jeesana walba maalqobda kor wali ciidanka mahanagay shacabka ku nool degmadan wallaweyn iniyoo in shacab oo dowladeed shacab nabadeed shacab ciidan fayl iniyoo in boqolkiiba boqol horta mayl eraay taasa mayl eraay shacabkan ka amaane taas daraadie geeka meeluna marahayn aragahaytan wali la faday ina shaqada lahaaya la lamalaaba deegaan wali ka hormara koreha dad shay oo mayla eraayse an dulqaadan dad shay oo an sabaran dad shay oo mayla eraa in isku duubanaadan laku ilaaliya dhibaatada khaasatan odayaalka guddiga haafado wali lin bahan yaa shaqada isin haytan in isin lama laabtan qof kasta meeli rooga kaalinga ka jeysida kor gooni gooni waa waa soo aragnay haddii aalayn odayaasha dhaqanka culimaadudiinka haweenka dhallinyarada barakacyaasha laamaha amniga maamulka wasaaradda amnigan isbuucan dhan waxay u joogtay oo qabani uruurinaysay xog uruurinta ku saabsan xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta amniga degmada wallaweyn iyadoo meel walba taabanayso dadka barakacyaasha sibay u arkayaan odayaasha dhaqanka sibay u arkayaan culimaadudiinka meelay ka arkayaan maamulka asna meel kaleu ka arkaa warbixinta koobanna intaa kusoo bandhignay marka ugu dambeysa hadda idinka wax kale aa ku dari kartiin waa ku darteen annagana ka wasaarad amni ahaan dibaa ula laabanayna hadduu ilaahay raha riboort fiican oo qurux badan yaa kasoo saari doonnaa oo kii maanta ka ballaaran waxaa lala soo wadaagi doonaa hadduu ilaahi raa maamulka oo ugu horeeya guddoomiyaha bulshadii iyo maamulkii iyo haadiha amniga isu imaan lahaayeen baahiyaha la mulaaxadeey waxaa ka mid ah in isu imaatin hay-adaha amniga iyo bulshada iyo maamulkii isu imaatinkooda aada u yaryahay dhinaga kale agaasimaha guud ee wasaaradda amniga koonfur galbeeda oo hahiray kulanka iyo weliba uuse kala dardaaramaya iyo xoojiyana la shaqeynta hay-ado amniga iyo maamulka guud ahaanba si lan hela amni buuxa qofka biniaadanka ama adduunyadaba waxa ugu horeeya ee nolosha biniadanka ugu horeysa amniga waa qofka biniaadanka hadduusan amni haysanin oo meesha uu joogo amni darra ay ka jirto horumarna kama imaanayo caafimaad kama imaanayo wax kaloo ka imaan karaayo maba jiraanba hadduusan amni meesha ka jira falilahi alxamdu meel fiican buu amniga degmadu maraya waxaan rabnaa waxay tahay marka inaad sii laba jibaartiin ood ka shaqaysaan amniga degmada gacanna ku siisaan laamaha amniga iyo maamulka waxyaabaha ay wasaaradda amnigu u saartay prioritiga u siisay degmada wallaweyn waa in wixii ka jiri jiray ama laga sheeg sheegi jiray in laga tiraa la raba oo ay noqoto meel qurux badan oo amniga oo amnigeeda inta laga shaqeeya xagga amnigeeda la dhigay horumarkeeda markaas loo sii gudbay iyo wix kale laga qaban lahaa